Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku nool haween badan oo noloshooda ka maareeya iibinta dharka hudheeda iyagoo ku ganacsada hareeraha waddooyinka magaalada. Dharka hudheeda ah ee haweenka ay iibiyaan ayaa laga keenaa magaalada Muqdisho iyo dalka dibadiisa iyagoo lacag yar ka siiya dadka. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Okello uga warramay sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Magacayga haddaan ku bilaabi waa Sacdiye Xiiri Weeliye. Waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Waxaan ka ganacsadaa hudheeyda. Hudheeyda oo iska micno badan oo iska marna iska halaawdo marna iska wanaagsanaato muddo toban sana noloshayda ku maareeyaa. Waana iskaga meel qabaa wax dhiba kuma qabo. Aad baan u wanaagsan alxamdulillaah rabbil caalamiin. Wallaahi hudheeydu waxay iiga imaataa Muqdisho xaggeeda inooga imaataa. Mar qashina lagu soo cabeynaa wuxuu yahay aana la garan. marna wax fiican oo ugu aad macaash ka helayso sida aad aad ka heli marba si waa marna way naga xumaataa marna way noo samaataa marba si waa
markay idin fiicnaato faa'iido ma ka heshiin faa'iido waa ka helnaa ha wax oo oo markaas iska roon waa ka helnaa oo labaatan doolar soddon doolar toban iyo shan doolar aan ka helnaa markaas oo kaleeto toban doolar waan ka helnaa markaas xogow markay khasaarta lafeediyaaba naloo qabsadaaba ma- wax laga helaa maba jiraanba lafeediyaaba nalaga rabaaba caddaynaa ku soo qaadnaa waxa lafeediyayba markaas dib u luqaysaaba aan lafeedi nalaga rabaa mayba hadda waxaa qabadaaho oo hadda aan kuu sheegi kara male laakiin hudhay waxayba u badan tahay meelood aad aad dhigato ood ku gadato inaad waasayba u badan tahayba dhibkeedu taasaaba u badanba oo ummaddu maba jeclaba hudhayd hudhay maa wadataa haddii lu rahaa mee- me- me- me- meeshaan berkan aan ku daadsado maba lagaa yeelaayaba intaas waa caqabadeed mooga hadda caqabada kale oo culays oo fara badan ma ma arkin hudheeyda aad iibisid dharkee u badan waxaan iibiyaa dharka ciyaalka dharka ragga dharka oo na- naagaha waxyaabahaasaan iibiya aniga moogi wax kale ma iibiyo Ra-
waxaa ii sheegtay inaad dharka noocyadiisa kala duwan aad iibisid ragga iyo dumarka iyo carruurta kee ugu badan oo inta badan lagaa iibsadaa dharka dumarkaa laga iibsadaa saakooyinka inta badan oo dhar dumarkaa aa laga iibsadaa aa iyagu badan ragga ma ragga aad looma iibsado laakiin waa dumarkaa u badan ragga aan gado dumarkaaba u badanba dharka aan gado nolosha reerkaaga ma ka maaraysaa nolosha reerkaa ka maareeya wallaahi mana maaraysmayso waa wax marna khasaaraa marna f- oo faa'iido yeelanaa marka waxa waaye waa oon iska nasiib oon waan u barano oon waa is- oon iska iskaga shaqaysana waan u baranay mooyaane wallaahi wax waxbarashada iyo kaleeto ma ma maaraynayso laakiin nool nool maalmeedka waa isaga maaraynaa
waxaan ku shaqaystaa guudhayda alxamdulilaah waa iskaga xamaalanaa nolol maalmeedkeenna waa iska helnaa wuxuu ilaahayna siiyo alxamdulilaah waa ku qanacsannahay xamar ayaga timaadaa mar marsaa u soo fariisatid aan waxba gadanaynin marna waa gadanaa ilaahay mahadiis waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin aadoo weyn waa ka maareeyaa maxaa kugu dhaliyay inaad qaabka u shaqaysatid oo hudheeyda ka ganacsatid
qaab kale ma aqaano huudhaydaan la qabsaday oon bartay sida looga shaqaysto marna waa ku khasaare mar waa waxaa ka hele alxamdulilah ilaaha maadiska leh ani mar dhow waa ku bilaabay bilooyinaan ka shaqaynaya hadda ay leedahay waa meel lagu gado ma lahan baqaarna looma karey karo oo baqaarku waa lacag badan yahay bannaankana irid walbo ciddii lahaydaa iska leh jawaanka markaa furto waa khasaaraysaa maraaba lacagtiisa aad ka weynaysaa Aa, ay khasaare leedahay oo qashin keliya lagu soo xaabina marna waa fiican tahay oo waa ka helnaa nolol maalmeedkeena howdhayda waxay iiga timaadaa muqdisho marmar waxay iiga timaadaa dibadda markay dibadda iiga timaadaa fiican waxay iiga fiican tahay dharka oo dibadda dhowr maalmood markii la qaato waa waa laga bedelaa ciyaalka laakiin middaan xamaroo kalea lagu kala xulaa wixii fiicanna ay ka gataan wixii kalena ay noo soo cabeeyaan Aa, waa ka maareeyaa nolosha reerkeyga